waxaan ugu magaalaa in maanaa culeysa saaran waktiyadan dembe wadahadal isku dayan in la hadlaan oo macnaha ninkaas mar labaad in macnaha kusoo noqdo dadkiisa mase al-shabaabkii ay isku gacanseereen waa lanoo sheegay marka runtii arrimahaas kadib ayaga in maanaa is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan arrintaasaan ugu magaalaa ilaa iyo hadda ma hadal ay taagan tahay mise tallaabo ama ficil la qaadaa jirto oo ku saabsan dhinaca mukhtaar roob abu mansuur oo kooxdii uu ka tirsanaa in ay kusoo dhowaatay oo degaanka uu joogay usoo dhowaatay mise weli arrinta hadalkii unbay taagan tahan ogeyn weli in maanaha hadal unbay taagan tahay wakti hadalkaan si noo sheegay inkasta aniga ogaa naga fog yihiin laakiin ilaa caawo ilaa shalay ilaa hadde warkaan ka hayno hadal unba taagan wax fila hadde wax dhaqaajiye ma laha wararkaas taagan xaggee ka imaanayaan marka kolley deegamadii asigoo ku sugan yahay arrintaas kolley wararka meeshay kasoo baxayaan maxay leeyihiin nimankii al-shabaabka in macnaha nimankii ay hajuumayaan ay leeyihiin annaga mar labaad aan warhadalo aan heshiino kadib isagana ku gacanseeray haddee haddii mar ku gacanseeray deegaankiina ay la joogaan shaki badana meesha ka jiro nimankii al-shabaabkii kolley waa shakisan yihiin arrimahaas darteed in ay hajuumaan mas-uula saaraan ayaa isku dayaan siil noo sheegay maxay al-shabaabka ka shakisan yihiin ala yidhi dee al-shabaab dhulka ay joogaan haddii cid kala joogdo waa la dagaalsan yihiin badana waad ogtihiin dawlada ahaato mase ururo ka ahaado meesha deegaanka ay ku sugan yihiin ciddii cid kale inay wax ku sheegato ma ogola waa garta marka ma waxay qabaan in mukhtaar roobo abu mansuur oo saaxiib hore la ahaa inuu iyaga hadda caqabad ku noqon karo ma taasaa jirta shakida isaga shakidaasay qabaan tan oo dawladaha ay ka hadleen gudoomi madaxweynaha koonfur galbeed ka hadlay adaa u sheegay dawladda soomaaliyana kolleyba arrimahaasay ka shakaysan yihiin in macnaha nimanka ninkan iyo ayaga marka calaaqaadkooda ay sidii hore aan ahayn ay hoogaa ay khilaafa ay soo dhex galeen marka arrimahaas darteed kolley waa shaki badanaan kii qabaan waxaad ka warantaa maxamed macalin weli ka guddoomiye ahaan xiriir toosa ma idin dhex maray mukhtaar roobow abu mansuur maya annaga xiriir toosana ma dhex marin laakiin ad haddii marba dawladdii ka hadashay koonfur galbeed iyo unlamada mas-uuliina ay ka hadleen madaxweynihii kamid yahay anaga kolleyba dawladdaas unbaan ka tirsanahay go-aan laale go-aankii dawladda qaad unba anagana ayaan qaadanaa taasan insha allahu ayaa garab keenayna haddii laa yidhahda marka guud ahaan xaaladda degmada xudur hadda waa sidee degmada xudur abaaro baana ku jira rumahaanti dadkii baadiyadii sanadooyinkanba sanad sanadkii lamaad oo abaaro baan ku jiraan barakac badan ku jira baadiyadii laga soo barakacay ilaa barakacyaasha hadda ku sugan magaalada xudur oo cusub waa saddex kun iyo wax la jiraan waay runahaanti abaarta saasoo jirtaa colaadihii waa ka jiraan runtii cunaqabateenkii waagii hore saarnaa ilaa hadda magaalada si toosa jiirtii uma furna ilaahinba ka sugayna in culeyskaas badan ummadda ka qaado